isbedelkan horta ma ahan mid hadda la sugahayey mid mar hore inuu dhaco ay ahayd weye waayo wasiirkii amniga waa kii falkii hore isku cajilay runtii waxaa keenayna waxa weye haddana falkii fal kasii culus marka xagga mas-uuliyadda la fiiriyo waa dhacay oo xaruntii madaxtooyada ayuu ka dhacay dhegaha shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkuna waxaa ku dhacay ziljaalkaas ee madaxtooyada laga sheegay marka badiil in loo helo oo dowladda isbedel baa kasoo baxay la yidhaahdo weeye waa isbedel dowladda yacni ku qasbahayay waxaa dhacay wax ka bedelan inay muujiso waa tahay cornel ciro waxaad ka warantaa kuwii hore maxay ku fashilmeen oo keenay in la bedelo waa fashil xagga amniga ah oo ayan toos u shaacin ayay ayaa loo bedelay laakiin haddee dowlad sideedaba dhaqanka dawliga aha wuxuu yahay nin la dhashay ma jire hadda nin in la keeno marka anigu nuxurka taasaan u arkaa waxaad markaa ka warantaa mas-uuliyiin horaa la bedelay oo waxaa la yidhi waxay ku fashilmeen howlihii loo igmaday oo ammaankii xaruntii ugu sarreysay oo madaxweynaha uu deganaa villa soomaaliya waa xarunta looga arrimiyey soomaaliya oo dhan marka amnigeedii uu khalqal galay ayaa la bedelay marka kuwan cusub maxaa looga baahan yahay oo kuwii hore ay ku fashilmeen oy qaban waayeen anigu ma garanayo walaalkii sanbalowsho aqoon dheeriyo umalihi laakiin labada sarkaal oo kale oo ah jenaraal ereg iyo jenaraal maxamed sheekh labadaba waan garanahayaa aqoontooda abnina boqol kiiba boqol way dhisan tahay waxaanan rajaynahayaa haddii dadka soomaaliyeed ay jaanis siiyaan in ay taargetka laga rabo ay gaari karaan laakiin dhibaatadu waxay ka dhacday dowladda tan xasan sheekh ku dhacday waxa weeye dhexdeeday ishaysataa muddada labada sano oo sano ah lix bilood baa loo tiriyaa oo xilligii saacid ahaa inta ka dambeysay ayadaa ishaysata marka ragga la magacaabay anigu sidaasaan ku sifaynaya waxaana laga doonayaa amnigii qaranka soomaaliyeed soomaaliya oo nabadaha laga rabaa soomaaliya oo shacabkeedu nabad kusoo toosaa laga rabaa soomaaliya oo waxa ay higsanayso xagga amniga ay gaartaa laga doonahayaa inay hoos ciidamada loo magacaabay iyo wasaaradaha loo magacaabay ay dib wixii hadda hagaagsanna waa hagaagsan yihiine waxaan hagaagsanayna inay hagaajiyaanoo oo dhisaan qalabeyntii ciidanka koruqaadidii aqoonta ciidanka hanashada deegaanada istaraatiijiyo saxan oo amniga ah inay keenaan marka iyo inahaas iyo ina lamid ahaan filaya inay laga tugo waxaad markaa iiga warantaa si intaas oo dhan lagu gaaro maxay u baahan yihiin oo kow iyo laba iyo saddexa tusaale ahaan waxaa la sheegayaa weerarkii lagu qaaday madaxtooyada in raggii weerarka soo qaaday ay dad ka mida ciidanka lagu eedeeyey ama ilaalada ka mida madaxtooyada in ay u fududeeyeen marka si ammaankii loo sugo oo ay timaado aamin ku saabsan ciidanka dhexdiisa oo ciidanku waajibkiisa rasmiga ah ee loo igmad uu u guto maxaa loo baahan yahay in la sameeyo sideedaba marka amni laga shaqaynayo amnigu wuxuu rabaa kalsoonida madaxdaada horta marka lagu magacaabo madaxdaaduna inay kalsooni kugu qabto waa ku magacaabay waa ku daba soconahayaa waxba maso ma saxdo haddaan sarkaalka taliyaha loo magacaabaa uusan haysan kalsoonidii wasiirkiisa ra-iisul wasaarihiisa madaxweynihiisa waxba ma qaban karo yacni hal abuurkiisa iyo aqoonta uu leeyahay ma gelin karo ciidankii sababtoo ah dadkii soomaaliyeed waxay noqdeen qabiil si arrintaa looga koro horta marka waa in la helaa kalsoonidii madaxdii lana dhowraa jiraarkiyada dowladnimo oo taliyaha ciidanku waa inuu ku xiraadaa wasaaraddiisa wasiirkana waxaa laga rabaa ra-iisul wasaarihii inuu riboortkii uu mas-uulka uga ahaa iyo ciidamadii uu xukumay iyo bulshadii uu xukumay hay-adaheedii kale uu xukumay inuu si toosa xafiiskii ra-iisul wasaaraha u geeyo ra-iisul wasaarahana riboortka madaxweynaha u geeyo problemku kalsooni daradaas horta in la saaro dhibaatooyinka marka soo noqnoqonahaya ay daraasaad ku sameeyaan saanisna la siiyo oo aan markiiba laga daba qaylin oo aan la oran yacni nin la magacaabo bil laga daba qaylinahaya xaggee lagu arkay dhinaca kale sida hadalkaagaba ka muuqato ma loo qaadan karaa in arrinta qabiilka in ay weyqayso dhinacii amniga oo qofkii ammaanka looga shakin lahaa in hab qabiil uu kusoo baxsado waxyaalaha dowladahan isbedelahayay dhulka la galay waa qabiilka hadda waxaa jira shaki in kiiskan madaxtooyada laga abaabulay inkastoo aan xurmaynahayo ee hay-adihii baari baaritaanka ku jiray yacni qof baa qabiil lagu keenhayaa meeshii qofkii qabiilka lagu keenay qofkii bay qalbiga ka xadhayaan qabiilka lagu keenay markay ku keenaanna falalkan nabaddarrada ahay ka dhalinahayaan ayadoo gacan kale oo ama shabaaba ama meel kale ah ay soo gelayso